runti wacano wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo qodobada caawa aan idinku hayana ay ka mid yihiin geel indhaquul iyo maykab loo mariyey oo tartankii quruxda geela laga saaray iyo sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga
quruxdaada hodanka ah hodanka iga weede himiladii jacaylka ihogaaminayso amiga iigu wuxuu yahay oy lago nagaadiyo inan horumar horumar ah horumar inan horumar gaadne gaadne inan horumar gaadne dhowaan ayaa dalka sacuudi areebiya lagu qabtay tartan ballaadhan oo lagu casuumay boqorro madaxweyneyaal wasiiro iyo weliba safiiro ka socda wadamo badan oo caalamka ka tirsan sidoo kale waxaa tartankaasi kasoo qayb galay maalqabeenno carbeed iyo kuwo dunida kale ka kala yimi tartankaasi waxaa loo qabanayay geela balse waxaa wax lala yaabo noqotay in raggii geeloodu tartanka ka qayb gelayey ay qaarkood geelii xaragada ka soo badiyeen waxaa la sheegay inay qaarkood u soo mariyeen indhakuul maykab iyo weliba barafuuno halka qaar kalena ay dhogortii geela si habsamiya u soo jareen oo geela qaarkood ad arkaysa iyadoo shaarubaha loo xiiray sidoo kale qaar baa waxyaabo kale oo geela quruxdiisa sii kordhinaya ku soo muday balse maxaa goobtii ka dhacay waa kan jacfar kuukaay oo sheekada inoo haya sahre horta waa mahadsan tahay tartankan waa la qaban jiray sanad luu ahaa laakiin wixii sanadkan ka horeeyey muhiimad weyn lama siin jirin laakiin hadda dowladda waxaad moodaa waxoogaa inay xoog saartay dhinaca dhaqanka waxaa magaalo dhaqameed dhammaystiran looga dhisay meel duleedka kaga taala caasimada riyaad oo qarash aada u fara badan la geliyey oo wax walba loo dhammaystiray marka geel boqolaala ayaa ka qayb gelayay oo quruxda geela quruxdoo keliyana ma ahayna naadirnimada waxaa jira baa leeyahay geel sii dabargo-aya oo hadda aan noociisa uu ku yaryahay dunida oo kale qofkii geel noocaasa leh isaga laftigiisa fursad weynay u ahayd sidoo kale quruxdana aad baa loogu tartamayay waxa xooga la saaray dhinaca quruxda ma geela halaha iyo dhadiga aa kasoo qayb gelaya oo keliya mise maca awrtaa ku jirtay tartanka waa isugu jireen labadaba ma kala soocneen hal iyo iyo iyo ratiba iyo awrba way ka wada qayb qaadanayeen tartanka maxay tahay markaa quruxda laga doonayo geela maxaa lagu eegaya shuruudaha laga rabaa maxay
zahray waa wax cajiiba waxaadba moodaa marka hablaha ay ka qaybgelayaan tartanka quruxda ama waxyaabaha marka hablaha la doonayo in quruxdooda la tilmaamo laga eegi jiraybaa geelina laga eegaya intiisa badan waxaa ka mid a geela waxaa laga fiirinayaa luqunta waxaa laga fiirinayaa bishimaha ama faruuryaha waxaa laga fiirinayaa kubka waxaa laga fiirinayaa kuruska meelo fara badan baa laga fiirinaya madaxa laga fiirinayamidabka aad iyo aad waxyaabaha naadirka ah ayay ka mid ahayd oo geel oo midabkii hore loo yaqiinay aanan lahayn ayaa kuwii meesha ku tartamayay ka mid ahaa oo aad moodaba midabkiisa inuu brown ama kafe ahaa arrinta kale ee muhiimka ah waxay ahayd layskama gelaya tartanka dadka ka qayb gelaya oo geela la imanaya lafahaantooda waa inay lacag fara badan bixiyaan toddoba milyan oo riyaal ayaa looga qayb gelaya tartanka oo u dhiganta laba milyan oo dollar wax ku dhow hashiiba hashiiba haddii adigu geel uu kuu joogo o aad is leedahay tartanka quruxda uu ka qaybgeli karaa intaad soo wado meesha ma iska keeni kartid waa inaad awoodeeda leedahay waa inaad lacagtaas bixin kartaa toddoba milyan oo riyaalka sacuudiga ah oo u dhiganta wax ku dhow laba milyan oo dollar waan gartay marka haddii geelaagu guuleysto ama hal ka mida geelaagu ay guuleysato adigana imsaa lagu siinaya marka adiga marka hore haddii geelaada uu guulaysto meesha waxaa joogay rag maalqabeena ah oo wadamada khaliijka u badan sacuudigana ay ka mid yihiin dad kaloo xataa dibadaha ka tegey wadamada yurub ka tegay diblomaasiyiin baa meesha joogtay oo diyaar u ahaa geela quruxda ku guulaysta in ay ku iibsadaan malaayiin dollar lacag labaatan milyan ilaa toddoba iyo labaatan milyan oo dollar ku dhow baa la sheegayay in geela ku guulaysta kaalinta koowaad lagu iibsanayo kaalimaha labaadna sidaasoo kale ilaa toban milyan shan milyan oo lacagta maraykanka ayaa lagu kala iibsanaya geela markaas ku guulaysta quruxda tartanka quruxda geela waan gartay markaa jacfar waxyaabaha xiisaha le waxaa ka mid a ee warbaahinta qaaraan ku arkayey waxaa la yidhi dee dad baa laga saaray geeloodii layidhi idinkiyo geelaynuba baxa oo laga saaray aad iyo tartankii aad Een, waxaa la sheegay inay geeli maykab usoo mariyeen oy usoo indhakuuleen
geeli geeli waa waa aad bay usoo qurqurxiyeen kuwa Haye.
Eh, maadaama meelaha laga fiirinayay eh, quruxda geela Ahe.
ay eh, bishimaha iyo eh, kubka ka mid ahaayeen Hahe.
waxay sameeyeen baa la yidhi waxay eh, murqaha lugaha ugu soo dureen daawo kobcisa murqaha si eh, geel lugtiisa ama kubkiisa ay u noqoto mid eh, weyn Haye.
sidoo kale bishimahana way soo dureen oo waa usoo weyneeyeen Haye.
Eh, sidaa sheegaysa make up baa loo soo mariyey oo waa lasoo qurqurxiyey oo waa lasoo dhaqay Eh, marka eh, garsoorayaashii ama guddigii garsoorka Ah.
waxay yidhaahdeen geelan wuxuu khilaafay eh, eh, sharcigii u yiila tartanka sidaa daraaddeed kama qaybgelayo waa in laga saaraa marka Haye.
waxaa lagu tusayaa geeli oo lasii quminayo oo laga saaraayo goobtii lagu tartamayo marka waxyaabaha aadka u xiisaha lahoo dadka soo jiitay bay ka mid ahayd geela miskiinka
shuruudihii buu buuxin waayey baa layidhi sidaa daraaddeed tartanka kama qayb qaadan karo waan gartay marka kan maykabka la mariyey een, maa la taabtay markaasaa la arkay inuu alaabtani boolbola tahay oo aanay ahayn aad jirhkiisii aad iyo aad eh, guddiga garsoorka eh, intaan eh, rag baa safan halkaa oo ah eh, rag dhaqankii iyo geela aad u yaqaano oo Hay.
mid walba buug iyo qalin uu haysto intaanan tartanka la guda gelin geela waxaa la hubinayaa marka hore in ay shuruudihii soo buuxiyeen Hay.
dhinac walba baa laga fiirinayaa eh, waxyaabahan eh, eh, geela uu tartanka uga qaybgelayo eh, quruxda gaarka ah ee uu isagu isku tabaya ayaa eh, la fiirinaya oo laleeyahay waxan ma wax dabiici ah oo uu geelu u dhashayba mise waa wax loo sameeyey Haye.
Eh, markii la hubinayey ayaa marka la ogaaday in eh, in badan tobannaan hadde ma aha mid iyo laba Ay.
tobannaan geela ay meesha doonayaan in eh, In khiyaamo eh, si- ku maraan.
khiyaamo ku maraan waxaan soo xasuustay ciyaartooydii ka qaybgelaysay eh, tartanka olombikada eh, Ha, ha.
adduunka oo kale Ha, ha.
marka baaritaanka caafimaad la marinayo waxaa la yidhahda jirkooda waxaa laga helay eh, eh, waxyaabaha eh, eh, firfircooni eh, dheeraada siinaya oo kale Siinaya, ha.
marka hadda geelaasi waxaa laga helay eh, waxyaabo aan eh, eh, quruxdiisii Siyaada.
dabiiciga ahayn ee Mm.
ee, un lasoo naashnaashay waan gartay jacfarow een, soomaalida waxaan ka maqlay geela xaragadiisa iyo quruxdiisa inay ka mid tahay inuu kaadidu lugta ku leeyahay oo habeed baa la yidhaahdaa kuwan ma laga soo meedha mise way lahaaye
geelan eh, wuxuu u ekaa geel aad nadi- nadiif u ah oo aada looga soo shaqeeyey wax eh, habeed ah ama kaadi ah Ma lahayn.
oo ka muuqatay ma jirin jacfarow gabay bay ku jirtay aakhire nimaan geel lahayn lama ammaanayne dee nimankaasi yaan geel lahaynay u faanayaan ma istiri tartankan zahraay eh, wa- wadankii baa looga baahan yahay maadaama Aad.
soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ugu horeeya africa iyo iyo wadamada carabta oo kale xataa marka la yidhaahdo qolyahan hadda ku faanaya geela geela dhaqashadiisa soomaalida baa kaga horeysa oo kaga badan midda labaadee kale waxaan ogay geela ay sheegayaanay leeyihiin wuu ku yaraaday dunidiiyo qofkii dee keena geeliisu tartanka wuu ka qayb geli Aha, aha.
karaa dee inuu inaga duurkeena iskaga joogo, iska joogo oo joogo.
kayntaa iska daaqo isagoon weliba indhakuul iyo iyo barafuuntoona loo soo maray zahraay waxaan ka baqayaa mar dhowaatay eh, diinka eh, eh, suuq buu yeeshay soo- eh, wadankii eh, La lahaa, lalahaa.
aad iyo aad.
hadda waxaan ka baqayaa eh, arrintan marka telefishinada laga daawado oo la arko geel eh, la leeyahay wuxuu ku guuleystay quruxdii oo kuwo badan oo isagoo u egna soomaaliya ay iska joogaan Ahe.
in lasoo dhoofiyo sanadka dambe Way oo dhacaysaa.
oo geelina lagu qaaliyeeyo oo markaa hilibkiisii iyo caanihiisiiba ay qilqiil noqdaan aad iyo aad bay u dhici kartaa jacfar aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan zahra.
waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka caweyska washington ayaynu ku guda jirnaa haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga oo uu caawa marti noogu yahay fanaan aad u da'yar oo aad u cod macaan waxaa waraysiga fanaankaasi inoo haya wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye cabdikariim qofkaan arag waa nin aada u da-ya runtii laakiin codkiisa iyo kala wen yihiin iyo da-diisu intaynaan dadka gaadhsiinin sugaanta ama heesaha aada qaado kuwii hore ama qaraam ha noqdo ama waqtiyadii kala dambeeyey sugaantii waqtiyadii hore heesa aada leedahayna waan ogahayo intaynaan gaadhin halkee da-yaraantaada iyo fanku iska soo galeen ilaa yaraantayda aad ba iskaga xisayntin waxaan xiisayuhaa markaa taasay igu kaliftay inaan fanka aan kusoo biiro
iminka muddaba foolaadka da-yarta heesaad ka mid ahay heesaha qofba meel buu iska soo taagaa waad xiisaysasaad sheegto laakiin cid baa kuwa ahayd waxaa la yidhaha role modelka ama haldoor aad ku dayato waqtiga aad fanka xiiseynaysa aad bilowday kuwee ka mid ah waxaa ka mid ahayd horta waxaan aada ugu dayin jiray laba fanaan oo qaaliya oo soomaalideena ku qaaliya allah u naxariistee fanaanka koowaad oo ah cumar dhuule cali iyo allah u naxariistee maxamed salebaan tube labadaa fanaan baan aada iyo aada u taageeri jiray heesuhu inta badan waxay u baahan yihiin xafidaad waa hal abuur kale iyaduna inaad codkii keento inaad ku hees dhawaato kasii xeel durugsan heestii ugu horeysa ma xasuusataa istiraado allil intaad xafiday baad ku heesi kartaa haa waan xasuustaa waxay ahayd heesuu qaadi jiray allahu naxariistay cumar dhuule cali sidii geeli haw jiray inayay garaabido mar haddii lagaa gubay naftu kaa galgalaato waxaa jira gayaan kale
cid ba waxbaa cajabisa qolaa muusiga iyoiyo biyaamada imika waqtigan cajabisa organka iyoiyo aalada cusub adigu inta badan waxaan kugu bartay cuudka iyo heesihii hore qaraamka ha noqdo codadkii kala duwanaa ee heesaha soomaalida adiga maxaa ku cajabiya wallaahi horta de iskuma dhigmaan fan marka laga hadlayo dee runna meesheeda loogu tegayo cuudka iyo heesihii qaraamku waa waa wax dhewaa waa dhexalgal inoo yaala sida hidaheena iyo dhaqankeena heesaha kale qudhood waa loo baahanyay oo dhalinyar dambe aynu nay dee jiilkoodii iyo waqtigoodii la socda iyaga qudhoodu ma xuma waa waa waa wax wanaagsan iyaga qudhoodu laakiin horta aada waxaan inta badan aan ku raaxaystaa cuudka walaaan kuwa kalena jecelahay heesihii hore waad sheegto laba fanaan baa haldoor ku ahaa ama aada ku dayan jirtay inta badan heesaha ay qaadaan maxaad ka xasuutaa ma aadka aad u jeclayd waqtiyadii aanad stageka iman
maxamed salebaan tube waxaa ka xasuustaa allaha u naxariistee laba heesood heestiisii ugu dambeysayba soo qaad dareen adigaan dareenkiyo kugu raacay dooho dumarkaba dhammaantood ka daawaday daymadaa urooney daymadaa urooney dunta taan ku xidhay diidayoo naftaydii alla diidayoo naftaydii inay daahmacda dumar kale adanse kuu dabranao dagal ina wadaagno dawga nolosha sugaya hooy inaagoon isdiideen hooy ma istaadahayn ma istaadahayna bal iyadana cuudka adigoo ku qaadiyaan dhegeystayaasha maqashiino
daymada urooney daymada urooney cuntataa ku xidhayey diidayo naftaydii alla diidayo naftaydii inay daamacdo dumar kale adanse ku dabanaho dagal ina wadaagno dawga nolosha sugaya inagoon isdiiday hooy bay istaatahay inagoon isdayni gacaaloy bay istaatahayna
allah isaga aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdikariim iyo macalin saciid cabdikariim aan usoo noqdo heesihii dambe ee waktigan markii aad masraxa fankaysa soo taagtay ee heesaa ama hiddadho hore noqoto ama goobaha kale laga heeso magaalada hargeysa heesa adu aad leedahay ma la timid haa way jiraan heesaan leeyahay Es- heesteedii ugu horreysay oo kale haddaan soo qaato waxaa la idhahdaa nadiira heesteeda koowaad waxaa laxanka saaray cabdinaasir macalcaydiin waxaa tumay inaanu aada saaxiib nahay cab- la idhahdo cabdiraxiin axmed carab Een, luuqduna waa aniga waxaa haddii aan kugu luuqeeyo ka mid ah waxaa jira nadiira dadka laba isjeceelo jasadkiiyo arwaaxdiyo qalbigoodu wadaa jiro marwaanjikaarkiyon jaariga aqoonowey marwaanjikaarkiyon jaariga aqoono jinsi wacan ayaa tahay La, la, la, la. Ya salaam. waxaa jira nadiira dadka laba isjeceelo Eh. jasadkiyo arwaaxdiyo qalbigoodu wadaa jiro marwa aan jikaarkiyo jaariga aqoonowey marwa aan jikaarkiyon jaariga aqoono jinsi wacan ayaa tahay yamro Eh, si- marwaan jikaarkiyon jaariga aqoonowey marwaan jikaarkiyo jaariga aqoono jinsi wacan ayaa tahay dadka qaar jin weeyaan dadka jira madaa dadka qaar jin weeyaan oo dadka jira madaa jaajuuska nacabkee intaa jaarka kala dilaa ma jihaad madiidaad Een, heesaha kale haye aynu kusii soconno kuwaada adu gaarka u leedahay
indhihi ku walacsaday ilmahibitiqayaan afki kugu hadaaqa hadaaqa weli kugu hadray maladoo habeenadan hurda kaama seexdo halkii aad iqoontaa iha feefanayso halista halista halista halista hadoox yeeshe yeeshe halista hadoox yeeshe maladoo habeenadan hurda kaama seexdo halkii aad iqoontaa iha feefanayso halista halista halista halista hadoox yeeshe yeeshe halista hadoox yeeshe ubashi kalgacal baa ku habsaday dareenko hawlii jacaylka ma igu abuur tahaygo eegine iga hiili murugada hiili murugada iga hiili hiili hiili murugada ubaashi kalgacal baa ku habsaday dareenko hawligii jacaylka ma igu abuure jirtaha igu eegine iga hiili murugada hiili murugada iga hiili hiili hiili murugada
toddobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ku maqli doonaa qayb kale oo ka mid ah cabdikariim yare oo run ahaantii aan hubo inay aad idiin cajabin doonaan guud ahaanna barnaamijka cawayska washingtonna toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
inayay ubqadkiyo hananka iyo muuqiyo quruxdaada hodanka ah hodanka iba weebe himladii jacaylka i hogaaminayso hamiga iigu wuxuu yahay oy lagu nagaadiyo inan horumar horumar ah horumar inan horumar gaadhne gaadhne inan horumar gaadhne himiladii jacaylka i hogaaminayso hamiga iigu wuxuu yahay oy lagu nagaadiyo inan horumar horumar ah horumar inan horumar gaadhne gaadhne inan horumar gaadhne ubaashi kalgacal baa ku habsaday dareenko hawlii jacaylka ma igu abuure dhibtaha igu eegine iga hiili murugada hiili murugada iga hiili hiili murugada